Midowga ardayda degmada Mahadai ayaa agab nadaafadeed gaarsiiyey ururka haweenka ka shaqeeya nadaafadda iyo bilicda degmadaasi. Agabkan ayaa isugu jiray badiilo, baaldiyaal, fargeetooyin iyo gaari-gacanada lagu qaado qashinka si ay ugu dhiiradaan shaqada. Guddoomiyaha midowga ardayda degmada Mahadai, Faarax Cismaan Tuuryare ayaa ka warramaya agabka ay gaarsiiyeen haweenkan.
Anagoo ku wareejinay agab agabkaasoo looga qayb galaayo ololaha nadaafadda ee degmada Mahadai ee maalmahan ka socday markii aragnay baahiyaha loo qabo agab nadaafadeed ayay midowgu ay go'aansadeen inay intii karaankooda tahay inay la soo gaaraan midowga ardayda waa midow loo aasaasaday inuu ka shaqeeyo wacyigelinta iyo sidoo keento arrimaha bulshada qaar ka mid a haweenkan ayaa ka mahadceliyay agabka la soo gaarsiiyey iyagoo sheegay inay baahi weyn u qabeen ururka midowga ardayda degmada mahadai oo guddoomiyaha u yahay sheekh faarax ismaan tuuryare jasaakallaahu khayrun allaha idinka abaalmariyo faraha dhaawacyadii naga soo gaari jiray difaacoodii waa helnay qashinkii aan duudka ku qaadayna waxaan ku qaadi lahayna waa helnay fargeetooyinkii waa helnay maasaskii qashinka samboorka aan ku qaadanayna waa naga saacideen ilaahay idin saacido baaq loo diray waxaa jira stateka iyo dowladda federaalka iyo muxuuwedeyto hay-adaha caalamiga dhammaan waxaan rajeynaya inay kasoo jawaabaan ardayda degmada mahadai wallaahi waxaad samayseen wax aad u qurux badan waxaad soo qoondayseen dhacaankiiniaad wax ka soo jirteen miisaanka aakhira allah idiin saaro oo lagu soo deeqday agabkii nadaafadda oo ka kooban gaarayaashii qashinka badiiladii garweynkii fargeetadii wixii ayuu nuuc ayay noogu soo deeqeen waa bilow waxaa marka ka rajaynaynaa inta kalena inay noogu soo dabadhigaan oo nagu soo saacidaan intii oo degmadan hiiliya hub ama ka dhalatay ama waxay aheeday maqlayso baahideeda dhibaatadeeda anaka aan iska garanno oon iska haaqno waxayheeda iyo iska haaqno waxayheed magaalada iska safayno oo qashinka markasta nagula soo gelaayo marka kuwa hadda waxay noo bilaabatay wax yar ardada waxayheed aan noo bilowday ardadan yar oo noo bilowday waxaa noo bilowday iyagana wax yaray nagu soo kordhiyeen waxaan rabnaa wix si wanaagsan wax nagugula soo kordhiyo anugu sidaasu xilqaami lahaynay daruuftaasaana hayso waxaa hadda ku qaadana ma jirto nunka dhibaatadaasaana hayso in noola soo kordhiyaan rabnaa sidaas nagula ogaadaan rabnaa agabkan loogu talagalay nadaafadda ayaa wax badan ka bedeli doona shaqooyinka ay qabtaan ururka haweenka iyagoo si isxilqaana ku qabta nadaafadda degmada Mahadai